tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaysa dil bareer ah oo ay ciidamo ka tirsan kuwa xabashida itoobiya gaar ahaan kuwa maamulka oromiya ay u geysteen wiil dhallinyaro ah askartan ayaa meel fagaara waxay soo keeneen ehelada wiilka dhallinyarada ah hortooda ayay rasaas ooda kaa qaadeen waxaana baraha internetka lagu baahiyey muuqaal muujinaya iyagoo dilaya wiilka dhallinyarada ah jaawar maxamed oo ah siyaasi ka tirsan mucaaradka dowladda xabashada itoobiya oo muddooyinkii lasoo dhaafay galka seefta kala baxay ayaa eedeyn culus u jeediyay abiy axmed ra-iisul wasaaraha dowladda itoobiya iyo maamulka oroomiya ee taabacsan xukuumadda isagoona ku eedeeyay inay iyagu ka dambeeyeen xasuuqyada iyo dhibaatooyinka joogtada ah ee ka taagan dalka itoobiya ee dhaca qaaradda afrika si gaar ah tan loo geysanayo dadka rayidka ah ee ku nool waddankaas jaawar ayaa ciidamada itoobiya tibaaxay inaysan ahayn dhacdadii ugu horreysay ay ku kacaan mar uu soo xiganayay sarkaal sare oo ka tirsan askarta itoobiya ayaa sheegay in arrintan ay caadi ka noqotay gudaha dalka itoobiya islamarkaana ciidamada marka ay dilaan dadka shacabka videona ay ka duubaan ka gadaalna ay soo dhigaan baraha bulshada jaawar maxamed oo hadalkiisa sii wata ayaa intaa ku daray in dilkan aysan geysan jabhado hubaysan balse ay fuliyeen askar itoobiyaan oo ka marqaadanaya madaxdooda maamulka oroomiya iyo dowladda itoobiya ayuu kula duldhacay eedeynta ugu badan marka laga soo laabto eedeynta iyo dilka ay geysteen ciidamada itoobiya gaar ahaan kuwa oroomiya waxaa caasimadda oroomiya maalmihii tegay ka jiray baaritaano ay wadaan ciidamada ammaanka kuwaasoo ay ka qafaasheen boqolaal dad oo shacab ah iyagoona ciddii aysan haysan aqoonsi u taxaabaya xabsiyadooda dulmiga badan